qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan soo saartay waxaa lagu yidhi annagoo tix raacayna go'aannadii ay soo saareen odayaasha iyo madax dhaqameedka dhexdhexaadinta ee ku taariikhaysnaa toddobiiyo labaatankii bishii ogost ee aynu ka soo gudubnay laba kun saddex iyo labaatan ee ujeeddadiisu ahayd in lagu xaliyo khilaafaadka doorashooyinka iyo arrimaha gacan libaax annagoo tix raacayna aqbalaaddii madaxweynaha somalilan uu aqbalay isaga oo danta qaranka mudnaanta siinaya ee uu ku aqbalay go'aamadii odayaasha islamarkaana uu soo saaray wareegto soddonkii bishii siddeedaad kuna socodsiiyey shirguddoonka golaha wakiilada si laysu waafajiyo go'aamadii odayaal dhaqameedku soo saareen iyo shuruucda annagoo tixgelinayna ayaa lagu yidhi qoraalkan hawsha sharci ee ay hadda gacanta ku hayaan golaha wakiilada ee somalilan ee ku howlan iswaafajinta go'aamadaasi erga dhaqameedku ay soo saareen ee loo arkay sida lagu sheegay qoraalkan loo arkay danta qaran iyo sharciga iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu ay mudnaanta siinayso midnimada nabadgelyada guud iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshaweynta somalilan islamarkaana dhiiri gelinaysa cid kasta oo kala shaqaynaysa arrintaasi oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanku waxaay wasaaraddu soo saartay qoraalkan iyadoo aanu raacayna baa la yidhi aqbalaaddii madaxweynaha somalilan oo mas-uulka ugu sarreeya ahi uu aqbalay waxa ay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay qoraalkan oo ay ku caddaynayso in aan dhallinyaradii hubka la fuulay buurta gacan libaax xukuumaddu wax allaale waxay u raacaysaa jirin halkaasna arrinkaa lagu soo xidhay waxaannu rajaynaynaa baa lagu yidhi qoraalkan in cid kasta oo ay khusaysaa arrinkaas sidaa ku aqbalaan oo arrinkaasi halkaasi ku xidhmo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa go'aankan wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay ku saxeexan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa